halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee lagu talagalay dadkoo dhan anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay dhegaysii wanaagsan barnaamijyadeena maanta waa laba qaybood qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka uu inoo soo jeedinaya shiino kadib waxaa inoo raacaya cashar inaga imaanaya bugga nolosha oo inoo soo jeedin doona cabdulaahi labadaasi barnaamij ee xiisaha leh waxaa inoo dheer heese daabacsan oo aynu idiin soo xulinay kuwaas oo aynu filayno inaad ka heli doontaan dhegeystayaasheenna qiimaha iyo khadradda lahow waxaynu kaa codsanaynaa inaad barnaamijkeenna si haboon u dhegeysataan haddii aad wax su-aalaha qabto ama aad heysid wax tala ama tusaale fadlan inala soo xiriiri dib ayaynu kaaga sheegi doonaa ciwaankeenna bal intaynan u gudagelin barnaamijyadeena xiisaha leh waxaad marka hore ku soo dhowaataan heestan daabacsan barnaamijkeena caafimaadka waa mid muhiim ah waxaan rajaynaha inaad ka faa'iidaysan doontaan barnaamijkaasi shino ee dhegaysi wacaan
daryeelka ilkaha ilmahaaga kerin yuwartiis maxay ilkaha cunugu muhiim u yihiin ilkaha aasaasiga ugu horeeya ee cunugu waxay ku soo baxaan ilaa lix bilood waxaa jiri doona labaatan ilkahaas u horeeya ah ilkaha canugaagu waxay siiyaan awood cunidda iyo calaalinta waxayna ka caawimaan daamanka iyo wejiga kana caawimaan inay si caadi ah u koraan una celiyaan boos ilmaha joogtada ah rasmiga ah ilkaha aasaasiga ahi waa muhiim inay horseedaan meelna u hayaan kuwa rasmiga ah ilkaha joogtada amaba rasmiga ahi badanaa waxay ku soo baxaan shan ilaa lix sano gudahood caafimaadka wanaagsan ee afka ilmuhu waa caafimaadkiisa guud ilkaha aasaasiga ahi waxay u baahan yihiin in loo ilaaliyo sida loo ilaaliyo kuwa joogtada ah ilkaha oo qurmaa waxay keenaan in ilkacaanoodku xumaadaan waxayna sababaan dhibaatooyin dambe waa maxay xumaanshaha iligu xumaanshaha iligu waa caam laakiin si sahlan ayaa looga hertegi karaa waxaana sababa dabar ku dheggan ilkaha taasna waxaa dhaliya markii bakteriyo dabar ahi ay sonkorta u beddesho asiid dabarku waa adag yahay biyo raacisna laguma qoyn karo sida ugu fiican oo lagu qoyn karaana waa buraash iyo foloos xarigga ilkaha dhexdooda lagu nadiifiyo oo soo gooya dabarka ilkaha kala dhex gala joogto ah asiidku wuxuu ku dhaliyaa ilkaha godad ilkaha xumaanshahoodu waxay ku xidhan tahay inta laga cuno sonkorta ama waxmacaanka sonkorta waxaa laga helaa caanaha cabitaanka furuudka cabitaanka la macaaniyey iyo cuntooyinka kale ee macaan infant feeding caries waa hab ay ka xumaadaan ilkuhu waxaana dhaliyo nuugidda joogtada ah ee dhalada carruurta nuugto oo loogu dhibciyo waxyaalo macaan sida malab ama dhalada caanuhu ku jiraan biyaha furuudka ama cabitaanka macaan waxaa fiican in ilmahaagu aanu dhala sariirta la aadin laakiin haddaad samayso xaqiiji inay biyo keli ah ku jiraan xasuusona inaad ka qaaddo dhalada marka ilmahaagu gam'o faloorida ku jira biyaha ayaa mas-uul ka ah soo fiicnaanta caafimaadka afka ilmaha faloorida lagu daray biyaha iyo faloorida ku jira daawada ilkaha ayaa yareeya fursadda ilkuhu ku xumaadaan faloorida siyaadada ah ayaa laga yaabaa inay u baahdaan carruurta khatarta ugu jirta in ilkahoodu xumaadaan kuwaas oo ku nool meelaha dadku aanay helin biyaha ay ku jiraan falorida waalidku waa inay kala hadlaan dhakhtarka ilkaha sidii ilmuhu falorida siyaado ah u heli lahaa sida loo ilaaliyo ilkaha ilmaha wakhti hore bilow dabeecadda wanaagsan caafimaadka iliga aasaasiga ah iyo qowska way koraan gowska way koraan marka dabeecadaha wanaagsan la bilaabo ilmaha noloshiisa hore dabeecadahani waa cuntada qiyaasan waxa aad u fiican in la xadado inta jeer ee sonkorta la cunaayo maalinnimada lana yareeyo wakhtiyada cuntada cuntooyinka sokorta leh in la siiyo ilmaha biyo caadi ah intii laga siin lahaa biyo qasan casiir cabitaanka furuudka ama cabitaanada ay kala midka yihiin kooka faanto iyo wixii la mid ah ilkaha oo joogto loo nadiifiyo laba jeer maalintii iyadoo la isticmaalayo faloorida awooddeedu hoosayso in la isticmaalo biyo lagu daray falorida nadiifi ilmahaaga ilkahiisa bilow inaad nadiifin ku bilowdo ilmahaaga ilkihiisa markay soo baxaanba cunugaaga ilkihiisa waa la nadiifin karaa iyadoo lagu rugaayo shukumaanka yar ee wejiga marka ilmuhu jiro laba-iyo toban bilood ku bilow buraashka ilkaha waa inay ahaadaan ilka leh xajmi fiican oo dhalaalaya nadiifi ilkaha ilmahaaga laba jeer maalintii hal mar quraacda kadib dabadeedna inta aadan seexin ka hor ku bilow daawada faloorida awooddeedu hoosayso qiyaastii marka ilmuhu laba sano jiro waxaa fiican in ilmuhu aanan liqin daawada ilkaha mari in yar oo faloorida ah daawada ilkaha buraashka dushiisa carruurta ka yar laba sano ugu qoy buraashka biyo weydii dhakhtarka ilkaha inuu ku tuso sida aad u caawimi karto ilkaha buraashka ilmaha carruurta yaryari wax adag ayay u arkaan nadiifinta ilkaha waxaad u baahan tahay inaad caawinto dhowr sano ilaa aad ka hubsato inay ka adag yihiin nadiifinta isticmaal xarigga ilkaha dhexdooda lagu nadiifiyo xarigga ilkaha dental flows waxaa loo isticmaalaa nadiifinta ilkaha dhexdooda nadiifinta ilkaha dhexdooda aad ayay muhiim u tahay marka ilkuhu isku dhow yihiin nadiifinta ilkaha nadiifinta ilkaha dhexdooda oo carruurta yaryari wuxuu noqon karaa mid adag laakiin waa istaahilaa khaasatan carruurta u badan in ilkuhu ka xumaadaan marka la booqanayo dhakhtarkaaga ilkaha dhibaatooyinka ilkaha canugaaga waxay waxyeelo u geysan karaan ilkaha qaangaarka ah dhakhtarka oo si joogto loogu tagaa waxay caawimi kartaa inay xaqiijiyaan caafimaadka ilkaha waxay kaloo ku masaabaxdaa in ilmuhu la qabsado tegidda dhakhtarada ilkaha ilmuhuna dareemo kalsooni arrintan ku saabsan ha sugin dhibaatada baaritaanka joogtada ah ee ilmuhu waa muhiim diiwaanka caafimaadka ilmuhu waxay ku taliyaan in la baaro laba jeer saddex dhibic faif sanoba hal mar kalkaaliyaha caafimaadka hooyada iyo ilmaha dhakhtarka ilkaha dhakhtarka daaweynta ilkaha iyo dhakhtarka carruurta ayaa tan samayn kara laga bilaabo xilliga dugsiga waa in halkii ama labadii sanaba mar la tagaa booqo dhakhtarka ilkaha haddii ilmahaagu qabo ilig xanuun tan waxaa dhaliya ilkaha oo xumaada wuxuuna keeni karaa iliga ka soo baxa ciridka oo dhiig ka yimaada tan waxaa dhaliya nadiifinta ilkaha oo aan habboonayn buraashidda ilkaha ayaa dhalin kara in ciridka dhiig yari ka yimaado kaas oo ah caadi infekshan fayraska ayaa ka dhigi kara ciridku inuu xanuuno oo dhiig baxo haddii dhiigbaxu aanu istaagin arag dhakhtarkaaga ilkaha jugta ilkaha tan waxaa dhalin kara dhaawacyada wejiga ku dhaca tala weydii dhakhtarkaaga ama qaybta xaaladaha degdegga ah ee isbitaalka haddii iliga caanaha nuuga ah la soo tuuro kow ha ku celin halkii iligu ka soo dhacay labo raadso tala ku saabsan sida ugu dhaqsa badan qaad wax kasta oo ka yimid ilkaha waxgaareen raajo ayaa laga yaabaa in laga qaado ilmaha si loo xaqiijiyo haddii iliga rasmiga ah iliga dadka u soo baxa caananuugga kadib dhaawacmay ama ka wareegay booskii hore islamarkaana aanay jirin wax ilig ah oo soo go'ay oo galay meel ka mid ah afka haddii ilig rasmi ah iliga soo baxa caananuugga kadib la soo tuuro isla markiiba waa lagu celin karaa meeshii iligu ka dhacay wuxuuna haystaa fursad aad u weyn in halkiisii ku negaado daqiiqad kasta oo oo iligu halkiisii ka maqan yahay waxaa yaraada fursado lagu badbaadin karo talada la xidhiirta ilkahana waa in la helaa isla markiiba waxa ugu horeeya ee la samaynayo kow hal iliga hel iliga labo iligga ka qabo madaxa jiridda ha ku qaban saddex haddii iligu salku ku leeyahay haraadi si tartiib ha ugu dhaqcaano ama biyo cusbo leh muddo ilmiriqso keliya ah afar ha isku dayin inaad iligu u tirtirto ama u nadiifiso si siyaado ah shan ha u oggolaan in ilkuhu qalalo lix ku celi iliga halkiisii haddii qof miyir qabo islamarkiiba xaqiiji inaad iliga ku geliso sida saxda ah adoo u fiirsanaya ilkaha kale ku qabo iliga halkiisii adoo iska xajinaya xaashida aluuniyamka ka samaysan ama masar la xidhiir ilka yaqaankaaga isla markiiba waxaa laga yaabaa inaad u baahato irbadda teetanada haddii aadan ku celin karin iliga halkiisii kow ku dahaar xaashida aluminiyamka ku samaysan ama ku xafid weel caana ku jiraan ama cusbo qasan oo caadi ah labo raadso caawimaad dhakhtar isla markiiba maadaama ay muhiim tahay in iliga la beddeli karo sida ugu dhaqsaha badan daboolaha ilkaha daboolayaasha ilkuhu waxay xafidaan carruurta ilkahooda rasmiga ah xafadiyaasha waxaa la mariyaa gowsaha waaweyn si looga joojiyo cuntadu inay ku ururto ilkaha dushooda carruurta oo dhammi uma baahnaa in la daboolo balse weydii dhakhtar ilkaha markaad aragto waxaan filayaa inaad si abbaan u dhegaysateen casharkaasi haddaba haddii aad qabto wax su'aala oo ku saabsan barnaamijka caafimaadka fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boosada afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boosada afar laba laba todoba lix nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaan imeilka somali e w r at yahu dt com mar labaad imeilka waa somali e w r at yahu dt com haddana waxaad ku soo dhowaataan heestan dhaabacsan waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi haddana waxaad ku soo dhowaataan casharkeenna inooga imaanaya bugga nolosha casharkeenna wuxuu ku saabsan yahay xaqii rasuulada waxaana inoo soo jeedinaya cabdulaahi ee dhegeysi wacaan
maantana dhegaystayaasheenna sharafta laho waxaynu eegaynaa wixii rasuulkii xaqiisuu ahaa ee uu sii daayey miyaanad xor ahayn miyaanan rasuul ahayn miyaanan arkin rabbigeenna ciise miyaydnan ahayn shuqulkayga xagga rabbiga xataa haddaanan kuwa kale rasuul u ahayn idinka waan idin nahay waayo waxaad tihiin shaabadda rasuulnimadayda xagga rabbiga daafacaadayda aan kuwa i imtixaama iskaga daafaco waa tan miyaanan annagu jid u lahayn inaannu wax cunno oo wax cabno miyaanan jid u lahayn inaannu haweenay walaal ah kaxaysanno sida rasuullada kale iyo walaalaha rabbiga iyo kayfas ay sameeyaan mise aniga iyo barnabas oo keliyaan jid u lahayn inaanan shaqayn askarigeebaa kharashkiisa weligiis iska bixiya yaa beer canab ah beerah oo aan midhaheeda cunin ama yaa ari daajiyey oo aan caanaha ariga dhammin waxyaalahaas ma sida dad baan u leeyahay oo sharcigu miyuusan waxyaalahaas oo kale lahayn waayo waxaa ku qoran sharciga muuse waa inaadan dibiga af xirin markuu sarreenka burburinayo ma ilaah baa dibiyada oo keliya dhowra mise innagoo dhan buu inoola jeeda hubaal aawadeen baa loo qoray waayo kan beerta qodaa waa inuu rajo ku qodo kan tumana waa inuu tumo isagoo rajaynaya inuu wax qayb u helo haddaannu idinku beernay waxyaalaha ruuxa ma wax weyn baa haddaannu waxyaalaha jidhka idinka urursanno qaar kale hadday waxaas jid idinku leeyihiin miyaanan annagu si ka badan idinku lahayn hase ahaatee waxaan noo jidka ah kuma aannu isticmaalin laakiin wax walba waannu u dulqaadannaa inaanan sina u joojin injiilka masiix miyaydnaan ogayn kuwa waxyaalaha quduuska ah ka shaqeeya inay macbudka wax ka cunaan kuwa meesha allabariga ka adeegaana inay meesha allabariga qayb ku leeyihiin sidaas oo kale rabbigu wuxuu amray in kuwa dadka injiilka ku wacdiyaa ay injiilka ku noolaadaan laakiin waxyaalahaas midkoodna kuma aan isticmaalin haddana waxyaalahan u qori maayo in sidaas la ii yeelo waayo waxaa ii roon inaan dhinto intii nin uun faankayga ka dhigi lahaa wax aan ka jirin waayo haddaan dadka injiilka ku wacdiyo wax aan ku faano ma aha waayo wax baa i qasbaya maxaa yeelay waa ii hoog haddaanan dadka injiilka ku wacdigin waayo haddaan waxaas ku sameeyo doonistayda aawadeed abaalgud baan helayaa laakiin haddaanan doonistayda ku samayn weli wakiilnimo baa laygu aaminay haddaba abaalgudkaygu waa maxay waa in markaan injiilka dadka ku wacdiyo aan injiilka ka dhigo iib la'aan si aanan ugu wada isticmaalin waxa ii jidka ah xagga injiilka bal haddana aynu eegno aad buu ugu dadaalay inuu dad u jiido xagga masiixa ah waayo inkastoo aan xor ka ahaa dad oo dhan dhammaan ayaan addoon isaga dhigay si aan qaar kaloo badan u soo kordhiyo yuhuudda waxaan u noqday sida yuhuudi oo kale si aan yuhuud kale u soo kordhiyo kuwa sharciga ka hooseeyana sida mid sharciga ka hooseeya ayaan u noqday innaga oo aan sharciga ka hooseyn si aan kuwa sharciga ka hooseeya u soo kordhiyo xagga kuwa aan sharciga lahayn sida mid aan sharci lahayn ayaan u noqday anigoo aan ahayn mid sharcila xagga ilaah laakiin sharci leh xagga masiix si aan u soo kordhiyo kuwa aan sharciga lahayn xagga kuwa itaalka daran waxaan u noqday mid itaal daran si aan kuwa itaalka daran u soo kordhiyo dadka oo dhan ayaan wax kasta u noqday inaan si kastaba qaar ku badbaadiyo wax kasta waxaan u sameeyaa injiilka aawadiis si aan u noqdo mid injiilka la qaybsada iyaga bal haddana aynu eegno dadaalka loo baahan yahay si loo lib helo miyaanad ogeyn in kuwa tartan ku ordaa ay wada ordaan laakiin mid uunbaa dheefa hela miyaanad ogeyn in kuwa tartan ku ordaa ay wada ordaan laakiin mid uunbaa dheefta hela sidaas u orda inaad heshaan kii cayaarta aad ugu dadaalaa wax walba ayuu iska dhowraa kuwaasu haddaba waxay sidaas u yeelaan inay taaj dhammaanaya helaan innaguse waxaynu helaynaa mid aan dhammaanaynin haddaba anigu uma ordo qasdi la'aan uma feertamo sida mid dabaysha ku dhufanaya laakiin jirkaygaan dhibaa oo addoon ka dhigaa si markaan qaar kale injiidhka ku wacdiyo aan qudhayda lay diidin dhegaystayaasheenna sharafta lahow cashirkeennii maanta intaas ayuu ku dhan yahay
waainaan badbaado helaa baadilun sambaanehe waainaan badbaado helaa badbaado helaa badbaado helaa baadilun sambaanehe waainaan badbaado helaa babarku kabaanehe waainaan bogsiin helaa babarku kabaanehe wainan bogsinela bogsinela bogsinela barbarku kabane wainan bogsinela barar baxsadane wainan bixiya hela barar baxsadane wainan bixiya hela bixiya hela
laanta soomaaliga ee w r dentstwal radio codka rajada waxay sii daysaa barnaamijyo kala duwan waxaana ka mid ah barnaamij ku saabsan kitaabka quduuska oo aan mar weliba sheegno ay weeliyaan barnaamijyo isugu jira caafimaad nolosha qoyska iyo heeso aad u wanaagsan oo aad ku wada maqsuudi doontaan casharkaasi inaga yimid bugga nolosha ayaynu kusoo gogoweynaynaa barnaamijyadeena maanta halkaad inagala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee codka rajada ee lagu talagalay dadkao dhan haddaba haddii aad doonayso inaad wax ka korsato barnaamijka caafimaadka barnaamijka nolosha qoyska ama aad doonayso inaad wax ka barato buugga nolosha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boosada afar laba laba todoba lix nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaan emeilka somali e w r at yahu dt com mar labaad emeilka waa somali e w r at yahu dt com dhegeystayaasheenna qiimaha iyo khadradda lahow meel kasta aad joogtaan intaan mar kale hawada dib ugu kulmayno anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo